haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaa ku wareysanaya cabdirasaaq maxamed axmed oo ah maamulaha guud ee bangiga loo yaqaana my bank oo ka mid ah bangiyadii ugu dambeeyey ee laga daahfuray dalka soomaaliya kusoo dhowo marka hore barnaamijka cabdirasaaq aad iyo aad waad mahadsan tahay walaal ridwaan sanadihii ugu dambeeyey bangiyada ayaa dalka kusoo badanaya inta badan soomaalidu horey waxay u isticmaali jireen xawaaladaha marka bangigan cusub ee aad furteen idinkoo ah ganacsato soomaaliyeed ee my bank aada ula baxdeen muxuu yahay muxuuse uga duwan yahay bangiyada kale ee dalka ka jira
walaal waa mahadsantaa bangigan wuxuu uga duwan yahay bangiyada kaleete ee wadanka ka jira annagu waxaanu isu haysanaa inaan nahay more digital inaan nahay inaanu macnaha bangiyada digitalka ah ee wadanka ka jira ayaynu ka mid nahay waxaanan aaminsannahay inaynu adeega oo digitize garaynta adeega bangiyada aynu aada usii xoojinayno aanan gaarsiinayna level maaragtay heer sara haddii ilahay idmo marka waxaad dhihi kartaa bangigani wuxuu uga duwan yahay bangiyo badan oo waddanka ka jira waa bangi more digital ah waa maxay marka adeegyada aada bixisaan
adeegyada aan bixino horta sida aad ka warqabtaba basically bangi kastaba laba adeega ugu muhiimsan ou qabtaa oo iska basic ah adeega koowaad waa in uu dadka oo surplus unitka oo dhaqaalaha inuu depositka qaado at the same timena lacagtaasi uu ku maalgeliyo deficit unitiska oo economiga oo uu lacagtii circulate gareeyo oo dhaqaalihii wadanka maaragta dadkii kala gaarsiiyo sidoo kaleeta annaga dhinaca digitizationka waxa aan wadno waxaa ka mid a annaga journalist badan oo waxaan leenahay oo digitaala sida a t m-yada kaararka mastercard iyo visa waxaan leenaha mobile application oo maaragta runtii aad iyo aad casri u ah waxaan suurto gelinay in dadku biilasha korontada iyo maaragtay iyo telefishinada iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxaa lamidka ah ay mobile applicationkooda ku bixin karaan iyaga oo cidda ay wax ka iibsanayaan aan u tegin oo aan la kulminin marka yacni adeegyada aan qabano kuwaasaa runtii a ugu muhiimsan waayahay marar fara badan waxaa dhacdaa in kaararka ay bixiyaan bangiyada dalka haddii qofku uu aado meel ka baxsan soomaaliya inaanay shaqaynayn marka bangigiina arrintaas maxaa ka qabateen walaal kaararka annaga aan daabacno waa master card weeyaan waa brand international ah qofku meel kasta uu joogo adduunyada calaamada master card ay uga muuqatana wuu u shaqaynayaa taas annaga waxaan u maaragtay hubanto gelinaynaa dadweynaha soomaaliyeed ee isticmaala adeegeena waayahay ka soo qaad in qof maaragtay ka yimid waddan kale oo aan soomaaliya ahayn uu rabo inuu isticmaalo mashiinka lacagaha lagala baxo ee bangigiina bangiyada kalena dabcan waa ay leeyihiin inkastoo ay kooban yihiin marka la eego magaalada muqdisho meelaha ay ku yaalaan ama dadku ay fursadahaas oo kale ay ka heli karaan marka imisaad ka qaadaan kasoo qaad qofka raba inuu la baxo boqol dollar oo kale oo dibadda ka yimid walaal waa mahadsan tahay taas iyaduna waa adeeg kale oo dadka soomaalida ah ee maaragtay dibadda ka imaanaya iyo dad kale ajaanibta ah ee kaararka wata waayada hore waxay aada ugu dhibanaan jireen in ay maaragtay cash hore loosoo qaato hadda laakiin dadku taa uma baahnaa waxay la imaan karaan kaararkooda haddii ay yihiin visa iyo haddii ay yihiin mastercard labadaba waxayna lacag kala bixi karaan maaragtay a t m yadeena iyaga oo maaragtay isticmaalaya kaararkooda jargeska dabcan waa kala duwan yihiin bangiyada laakiin waxaan un hubaa inay yihiin wax aada uga yar maaragtay lacagta maaragtay xawaalada lagu soo diri lahaa jargeskii ama khidmaddii xawaalada inay aada uga yar tahay marka waa imisa ka sahlan tahay runtii hadda waxaa la qaadaa saddex boqolkiiba laakiin fikrada waxaa socda in welibana dib loosii fiiriyo qiimahaasi
waa gartay marka bangiyada kale ee dalka ka jira iyo bangigiina ma isku xiran yihiin oo dadku ma isticmaali karaan in mashiin kale oo idinka idaan lahayn ay lacag kala bixi karaan
walaal taas iyaduna waa runtii waa maaragtay shaqo kala weyn oo wadanka maaragtay dhowaan ka hirgashay bangiyada wadanka hadda waa maaragtay isu furan yihiin la isu diri karaa maaragtay wayna wadaagi karaan maaragtay network oo waxay ku wada jiraan oo maaragtay ay ku wadaagaan lacagaha oo bangiga dhex u controlo oo la yidhahdo maaragtay national payment system oo mar dhow uu bangiga dhexe furay marka waa ha bangiyada hadda way wadaagi karaan inay lacaga isu diraan inay maaragtay maadaama ay networkaas bangiga dhexe clearancega iyo settlementiga wadanka midaysan ay ku wada jiraan waayahay waxaad ii sheegtay in ganacsato soomaaliyeed ay bangigan ku bahaysan yihiin dadka hadda idii shaqeeya ee soomaalida meeqay dhan yihiin
walaal horta annaga hadda dadka noo shaqeeyahay dhammaantood waa bangiga ka shaqeeyahay waa soomaali waa dad boqol qof ku dhow kulligoodna waa dad maaragtay soomaali ah weliban u badan dad dhalinyaro ah
waayahay marka la fiiriyo mabaadi'da guud ee bangiyada iyo lacagaha waxaa ka mid a sidaad hadday ka dhawaajisayba in qofka marka hore laga qaado carbuun laakiin arrintaas waxaa ka muhiimsan haddii ay dhacdo dhaqaale xumo bangiga ku yimaada in dadka lacagahooda ay heli karaan si marka dadka ay lacagahooda u helaan lacag idinku filan oo idii taalla miyaa jirta
ha walaal bangi kastaba wadanka horta waxaa controolaa dhammaan bangiyada wadanka waxaa controolaa bangiga dhexe soomaaliya waxaa jira qawaaniin badan oo xukumaysa bangiyada oo controlaysa sida ay u macaamilayaan iyo sida bangiga loo maamulaayo sidoo kaleeto waxaa jira supervision maaragtay xoog leh oo bangiga dhexe oo ku haayo hay-adaha maaliyadda ee wadanka si mar kastaba maaragtay ay u hubanti geliyaan in hay-adahani aanay maaragtay si xun aysan u macaamilin sidaasoo kaleeto dadka bangiyadan ka shaqeeya oo tusaale ahaan mybanki oo kale annaga runtii dad ilaahay fadligiisa waxaynu nahay dad oo muddo dheer kasoo shaqeynaya bangiyo oo maaragtay laga yaqaano bangiyada waddanka oo lastii maaragtay dhowr iyo labaatankii sane u dambeysay ku jiray maaragtay maaragtay industriga bangiyada marka runtii aad ayaynan u fahamsannahay mashaakilaadka iyo dhibabka imaan kara aad iyo aadna waa looga taxadaraa waxaanan isku daynaa mar walbaba inaynu u hogaansano qawaaniinta maaragtay maamulaysa bangiyada ee bangiga dhexe iyo sidoo kaleeto best practiceska ama yani sida ugu fiican ee loo maamulo maaragtay hay-ad maaliyadeed sida dahafuraanta isla xisaabtanka iyo maaragtay risk managementiga waxaa la yidhaahdo iyo waxyaalahaas oo dhan marka cabsi ma jirto runtii maaragtay dhinacaas ku saabsan waayahay cabdirasaaq ugu dambeyn xaggee ayay kula tahay in bangigiina iyo bangiyada kale soomaalida ay hiigsan doonaan sanadaha soo socda
annaga haddii ilaahay idmo olaal maaragtay sanadka laba kun iyo laba iyo labaatanka insha allah waxaa noo qorshaysan inaan samayno isballaarin maaragta qorshaysan oo aanu gaarno gobolada waddanka oo dhan haddii ilaahay idmo waxaan insha allahu sidoo kale daafuri doonaa adeegyo kaleeto oo aada runtii casri u ah oo maaragtay suuqa maaragtay wax badan ka bedeli doona tartanna furi doona haddii ilaahay idmo dadweynaha soomaaliyeedna ay ku diirsan doonaan ciidanka ilaahay maaragtay sidaas oo kale aan rajaynayaa in bangiyada kalena ay sidaas oo kaleeto ay maaragtay ku fikirayaan ayna ka shaqaynayaan in waddanku maaragtay xagga dhaqaalaha uu aada uga hormaro annaga sidoo kaleeto maalgelin xoog lahaan bilaabeynaa ciidanka ilaahay sanadka laba kun iyo laba iyo labaatanka oo runtii yasiran oo maaragtay si sahlan dadku ay u access garayn karaan oo mashaakil ayaa marar badan waxaa laga sheegaa hadda waddanka in dadka taagta yar ee maaragtay tabarta yar aanay access badan u lahayn maaragtay bangiyada iyo maalgelintooda marka anaga taasna waxaan rabnaa inaan wax ka qabano haddii ilaahay idmo oo dadkaas maaragtay tabarta yar ee maaragtay dhaqaale ahaan maaragtay maaragtay hooseeya inaan kor usoo qaadno haddii lahaydmo oo qayb ka qaadano maalgelintooda iyo maaragtay dib usoo kabashadooda dhaqaalaha waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga cabdirasaaq
adigaa mudan walaal ridwaan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya cabdirasaaq maxamed axmed oo ah maamulaha mybank oo xaruntiisu ay tahay muqdisho inta mar kaleana kulmi doonna haddii eebaha waddan hidmo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka